dhowrkii sane ugu dambeysay waxaa hoos u dhacay wax soo saarka beeraha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan beeraha ku yaala gobolka jubbada hoose hoos u dhaca wax soo saarka beeraha ayaa waxaa sababay abaarihii iyo fatahaadihii isxigay ee dalka ku dhuftay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dadaalaysa xalwuhelidda caqabadaha haysta beeraleyda jubbaland sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamed aadan wuxuuna ka warbixiyey waxyaabaha ay wasaaraddu ka caawiso dadka beeraleyda ee ku nool deegaanada jubbaland isagoona xusay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wax soo saarka beeraha dalka si loo gaaro isku filnaansho cunto karaankanaga inta awoodda iyadu ay tahay wasaaraddu waxay wakiil ka tahay oy fulisaa siyaasadda dowladda jubbaland siyaasadda dowladda jubbaland waxay ku salaysan tahay horumarinta wax soo saarka garab istaagga smool farmariska beelanayda yaryar in la soo kubciyo in dadka reer jubbaland ama soomaaliyeed ay ka baxaan gaajada iyo baryada biniaadanka wasaaraddu ayadoo taa ka duulayso waxay qabatay waxyaaba aad u tiro badan oo dib u soo celintii kanaalada abuuristii erigeshannada maxaa la yidhaahdaa waxbarista ee tababarada iyo horumarinta beeralayda wacyigelinta iyo in ay abuurto siyaabo iskaashatooyinka ay isu kaalmaystaan waxna ula soo baxaan marka waxaan aad iyo aad iyo aad ugu kalsoonnahay waxqabadkii wasaaradda iyadoo ay ahayd wasaaraddu bilow xagga amnigana oo ay caqabadan ka jiraan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay amniga inoo sugo in aan qof soomaaliya oo baahan la arki doonin oo reer jubbalandna soomaaliyana guud ahaan aan caawin in annagoo joognaa jubbaland state khaasatan gobolka jubbada hoose in loo baahdo dalag laga keenay ama kenya ama etoobiya ama gobollada kale soomaaliya duruuf rabbaaniya oo ilaahay keenay bay arrintaasi ku dhacday waad og tahay adduunkuna waa og yahay waxyeelladii gaadhay dhammaan beeralayda reer jubbaland soomaaliya qaybo ka midana waynala qabeen laga soo bilaabo luuq ilaa meesha la yidhaahdo raskimboni wixii geedmiroodow ku yaallay dhibaatadii ku dhacday mid weliba adduunka way og tahay waana ka warqabtaa waxaan hadda ku jiraa dib u beeristii dib u tabacii dhulbeereedka beeraleyda gobolka jubbada hoose ayaa weli la daalaadhacaya dhibaatooyinkii ka soo gaaray abaaraha iyo fatahaadii alliino waxayna u baahan yihiin in lagu caawiyo abuur iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin si wax soo saarkooda ay kor ugu qaadaan